magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa ku nool bulsho aada u kala duwan haba u badnaadaan beeraley iyo xoolo dhaqato isku xirnaanshaha maamulka iyo bulshada waxay sahlaysaa in la helo bulsho la shaqaysa maamulka sida dayaatirka iyo nadaafadda caawinta dadka barakacayaasha wax ka qabashada ciyaalweerada guddoomiyaha xaafadda hantiwadaag mudane cismaan gaab ayaa sheegay in lagama maarmaan tahay isku xirnaanta bulshada iyo maamulka si looga wada shaqeeyo horumarka magaalada jowhar la diyaariyo marka marka xiga markaan soo laabta wada shaqayntii ama horumarkii horta wada shaqayntu ah wax aad iyo aad loogu wanaagsan marka xiga marka horumar la leeyahay horumar wuxuu u imaan karaa marka laystaashado horumarka waxaa ka horeeya in lais aamino horto is aaminadaas oo ka imaan karta bulshada iyo maamulka maamulku asigoo ma aha dad ka yimid macnaha qof ka yimid cirkan kasoo degay maaha waxay qoran maaha marka waxa uu kasoo dhexbaxay bulshada birina wuxuu ku noqonaya haddana bulshadii bulshadii uu dhex degan yahay waa deegaan marka hadda tusaale ka soo qaad anigaan cismaana maanta haddii oon uu dilaayo ama adiga timacda hadduu oonku dilaayo eed webiga agtaada u durduraayo haddaadan aaminsanayn ee adiga iyo xaas iyo aragti idinka dhexayso waxaa malaynaa biyahaas kama dhergi kartid iyo xaaskaasuna naftiisa waxaa laga yaabaa inuuna nabad ku daaqsan karin marka waa webigii iyo dadkii adoo adoo oomanaad ka tegay oo macnaha biyihii u baahan waxayna ku imaan kartaa marka meelaad ka cabsi qabto lagama liibaano waxaa looga baahan yahay marka hore inay aaminaan maamulkooda maamulkana meel dheer uguma imaane waa wiilashoodii waa gabdhahoodii marka xiga markii lays firo qofka maamulka markii la yirahdo nin caqabadaana meeshaan ka jirto ayuu wax qaban karaa maa in asigoo macnaha meel iska joogo qof usoo warramaysana online ama cabasho macnaha adiga qodax haddii ku muddo meesha qodaxdu kaa muddo ama meeshaad ka xanuunsan tahay dhakhtarka haddaad u sheegto dhakhtarkaas waa la falgeli karaa meeshaasu oo inuu daaweyaa suuragala laakiin haddaadan sheegan ee tiraa dhakhtarkaan umu adile ku daaweyn dhaha uu kaad ka daydo waxaa malaynaa meeshaas daawo kama imaanayso marka waxaan qabaa aniga bulshadu ha ka timaado wada shaqayn la shaqayn macnaha maamulka hadda maalin hore waxaa la qabtay seminaar oo bulshada iyo booliiska ahay sababtoo booliisku waa ilaaliyaha hantida iyo macnaha badqabka ummadda oo markaas uu dhex joogo marka haddii bulshadii ayna wax soo sheegi karin oyna wax macnaha dhibkaana meesha ka jirayna dhihi karin booliisku wax ma urin kara waaye marka seminaarkaasa dhowr saddex maalmood meeshaan ka socday oo macnaha hay-adaba ay soo qabaabiyeen barnaamijkaas waxaa loogu talagala marka bulshada in laga helo wada shaqayn maamulkii ah maamulku marka meel si walba noqon karaa ama boliis ha noqdo ama nabadsugad ha noqoto ama military ha noqdo ama shacab ha noqdo oo macnaha xafiisi joog oo macnaha ku yimid ama federaal ama si kale ku yimaado ama dowladda hoose milishibi hata derab bulshadu waxay ku qasban tahay inay la shaqayso maamulkaas meeshaas ka jiro si loo dhiirigeliyo ayagana howlaha ay ka cabanayaan isku xirnaanshaha maamulka iyo bulshada ayaa muhiimad weyn ka qaadanaya horumarka degmada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle